abaabulka hadda aan samaynayno wuu ka duwan yahay kii hore waxaad dareemi kartaa abaabulada hore way ka hooseeyeen darajo ahaan abaabulkan waxaa hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed teedi kalena dagaalka waxaa ka qayb geli doona ciidamo isku dhafa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed keliya ma ah waxaa ka qayb qaadan doona teedi kalena waxay kaga duwan tahay meelaha qoladan ee argagixisada al-shabaab laga xoreeyo waxaan rabnaa in dhammaan wasaaradaha xukuumadaha ee xukuumadda ay ka qayb qaataan hadday noqon lahayd dhinaca adeega bulshada hadday noqon lahayd dhinac walba oo arrinkaasi ku saabsan oo in teedi kalena waa run meelo fara badan oo waxaa dhacday inta la tegey lasoo noqday wuu ka duwanaanayaa kan waxay noqonaysaa ciidanna inay meesha xoreeyaan ciidan kalena loo diyaariyo ay hayaan marka meel la geli doono oo laga soo bixi doono ma noqonayso qodob kalena wuu jira mararka qaar xog markaan helno in argagixisada meel ay isku urursanayso al-shabaab oo tababaro ay fulinayaan ama ay qaraxyo ay soo maleegayaan waxaa laga yaabaa ciidan in loo diro ay noqoto in lasoo burburiyo qaraxyada iyo waxyaabaha ay meesha ay ku maleegayaan marka meel la tegey oo inta lasoo duqeeyey ama la weeraray lasoo noqday taas mar walba ciidan way jiri doontaa laakiin hawsha hadda la qorsheeyey totally way ka gediisan tahay tan waxay noqonaysaa min mid aada looga fikray arrinkaas waa la socotaan waxaa la diyaariyey transition balan ama qorshaa la diyaariyey oo dowladda soomaaliyeed ay diyaarisay qorshahaas oo loogu talagalay marxaladda kumeel gaarka ah marka qorshahaasi waxaan u malaynaa horaad u akhrisateen shirkiisii toddobaadka hadda aan soo dhaafnay ayaa dhacay hawshaasi way socotaa teedi kalena diyaargarowgay ka mid tahay haddii ciidamada annaga dee waddankan annaga annagaa iska leh waxaa la rabaa in guud ahaan dhammaantaanada ka wada qayb qaadanno dib u xoreyntiisa iyo sugiddiisa amnigiisa